بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii toban iyo afraad kitaabka almuqadama alxadramiya waxaan ka soo qaadanaynay oo ka soo hadlaynay aadaankii baan ku dhex jira iyo iqaamadii alaadaan waliqaama baynu qaar soo qaadanay shuruuddii aadaanka iyo shuruuddii mu-adinka ayaa inoo dembeeyey aan soo qaadanay sunihii sunayaashii baa la gelayaa wayusanu waxaa la sunneeyey oo sunno ah tartiiluhu aadaanka in la kala tartiiliyo oo la kala tartiibiyo taas baa sunnaa tartiilku waa ta'ani kelimad kasta si bayaan oo cad in loola yimaado aqimkaa la boobsiiyaa las magaranaysaa idraaj iyo dedejin lagu sameeya amaa aadaanka waa tartiil waa sunni watarjiicuna waa sunne in la tarjiiciyo fiihi fi laadaani aadaanka dhexdiisa tarjiicu waxa weeyaan marka hore inaad si hoose ula timaadid shahaadada takbiirta ugu horeysa soomaha aadaanka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maxaa ka dambeeya shahaadadii shahaadadaa intaadan ku dhawaaqin marka hore aayarula imow ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah hoos markaa u tiri ilaa markii towxiidka iyo diinta hoos taasaa lagu soo dadka lagu soo gaarsiinayay waxbaa la xusuusanayaa marka dambeyna kor bay noqoto kadambaa lagu dhawaaqaya ashhadu an laa ilaaha illa allah kor loo akrinaya marka tarjiican aa maqlaysid waa intaadan kor ugu dhawaaqin hoos lamaatin wey adiga unbaa maqlayay ciddii kuu dhow dabeedna waa la jahraysaa marka dambe kor baa ula dhawaaqaysa tarjiicu waa waa muhiim marka dadka in badanoo aadaan aadaanka aadimaya maba ogaba oo lama yimaadaan hoosu dhigaas naynas arag baaba laga yaa akhrisan qofku dee baabul aadaani hadduusan akhrisan muadinna yahay iska adinkii iska galo isagoo wax badan kala socdo haba badan kalama socdo ayb taasina waa sunni tarjiic baa la yidhaahdaa iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam callamahu liabi maxduura nin mu-adin u ahaa nebiga saxaabi abi maxduura la dhihi jiraa nebigu baray waay sidaasay ku sugnaatay watathwiibu baa sunnaa tahwiib fi subxi subaxa dhexdiisa ay fii aadaanayhi labada aadaan oo subaxa weeye labadaba aadaan hore soo subaxu ma leh aadaan dambana soo ma leh labadaba tahwiib wax la yidhaahdo baa sunno ah adaa-an iyo waqadaanba tahwiibkaas hadda muxuu yahay marka isaguna waxa weeyaan xaya calataynka dabadooda xaya cala asalaat iyo xaya cala alfalaax dabadooda baa waxaa la dhahayaa wax tahwiib la yidhi waa maxay asalaatu khayru min annowm laba jeeraa lagu celinayaa asalaatu khayru min annowm ma aadaanka horey ku jirhaa mise kan dambey ku jirhaa mise labadaba labadaba la imow labada aadaanba la imow asalaatu khayru min annowm macnuhu waa maxa salaadaa ka khayr badan hurdada waaba la ogyahay salaadii hurdo mayaa la simi karaa waxa weeyaan asalaatu alistiqaad lisalaat salaadoo loo baraarugoo loo tooso baa ka khayr badan hurdadan qofku salaad subax baa la la rabaa in la aado hurdadan qofku sii rabo ama uu ku jiro u toosidda salaada loo tooso hurdada laga toosaa ka khayr badan oo fiican ee salaad baa hurda ka fiicanta waa la ogyahay salaaddii hurda inaysan isku dhoweyn asalaatu khayru min annowm macnaheedu waa sida waay hadda waa adaan iyo waqadaan ba haddii qalla ay tahay iyo hadday adda tahay waktigeedu jooga labadaba asalaatu khayru min annowm salaad la qallaynaya xataa oo subaxa baa tukanaysaa waaba qalle asalaatu khayru min annowmta waa ku jidha waay sidaasaa loola imaanaya marka waxaa la yidhaahdaa atahwiib bimacnaa rajaca weeyaan oo waa sidaasaa loo loola yimaadaa waxaa subaxa loo geshay subaxa qofku hurdo waa waxaa hurdada ka imaanaya wahsi iyo hurdo jacayl iyo culays iyo waxaas laakiin salaadaha kale asalaatu khayru min annowm lagu dari maayo waa subaxa weeyaan subaxa weeye ayb waxaa kaloo sunno ah waliltifaatu milics bira'sihi madaxiis qofku iltifaat inuu la yimaado madaxa keliya wuxuu wareejinaya waxdow xaalu keligiya madaxu yamiinahu xaggiisa midig fii xaya cala asalaat markuu leeyahay xaya cala asalaah markuu leeyahay wayasaarahu bidixdiisa madaxa u wareejin fii xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax markuu leeyahay dadka iyagoo dhan saa isku wareejinaya markay xaya cala salaah leeyihiin marka kalena bidix isku wada wareejinaya xaya ya taas maaha waa madaxa keliya ilaa qofkii waa baabkan uu yaqaanaa ama akhrisay ama inuu akhrisaa laga rabaa waayo xaya cala salaah hal mar markii labaadna uu dhahaya isagoo sidiisii ah tan kalena sidii oo kale madaxa keliya laabta iyo waxoo dhan la wareejin maayo taas buu la imaanaya marna waa midig marna waa bidix ayb sunnayaashii bay ka mid tahay iyaduna marka xaya cala salaah taadaas daabka taagaabta ah dee haadaasaad u dhawaaqaysaayo waa inaa gaadhid weliba saasaa la doonaya bilaal baa saa samayn jiray nebiguna meesha waa joogay calayh salatu wasalaam aadaanka bukhaariya muslim baa wariyey xataa aqimka marka la aqimayo sidoo kale inuu saa sidaa yihahdo waa fiicanta marka meelaha kale xagga iyo xagga lama dhigto aadaanka leanna meelaha kale waa iska dikri waa dikrullaahi amaa labadaani hayacalataynku waa khidaab binu aadan baa loo yeeraya or salaada u kaale iyo liibaanta u kaale dadkii baa lala hadlayaa marka xagga iyo xaggaa la dhuganaya salaamtaba soo assalaamu calaykum midig iyo assalaamu calaykum bid xagga iyo xagga lama dhuganayo oo dadkii la khidaab maaha wakaas waa la mid ayb khudbada haddii la khudba la khudbeynaysid inaa xagg iyo xaggay dhugdhugatid ma fiicno sida hadda dad badan khudbeeyo sameeyaan masaajidada marka khudbada jumcada iyo la akrinayo warwareegaa badan ma fiicno qofku waa inuu saa dadka ugu soo jeedo dad baa la wacdinaya waaya dee dadkii ha ka jeensanoo xagga iyo midig iyo bidixa fiirina iyagii saas ugu soo jeed ayb waxaa kaloo sunno ah wa wadcu isbacayhi labadiisa farood inuu geliyo fii simaakhay udunayhi labadiisa dhegood cukurkooda fil aadaani aadaanka dhexdiisa duuna aliqaamati aqimidda samada marka aadaanku socdo labada farood baa la gelinayaa labada dalooloo dhegta labada farood dee ma wada geli karaan waxaa looga jeedaa farta in caaradeedaa hore ee fartan dhan hataa xubinta hore dhegta ma wada geliso labada farood baa la gelinaya waxa weeyaan waa intaa hore yar ayaa la gelinaya saasaa loo saaraya waa labada farood waa fartee hadde waa farahan fartaan murugsad murug ugu suulka ku xigta waay sabixada ama sabaabada la yidhaahdo dadkana lagu cacaayo lagu taagtaago tasbiixdana ashhadu an laa ilaaha ila allahu iyo lagu ishaaro waay waay fartaa weeye bilaal baa sidaa samayn jiray nebigu meeluu joogo calayh salatu wasalaam haddii gacani ciladaysan tahay ama fare ka si ka tahay tan kale u isticmaalayaa bes waana aadaanka aqimka maaha maxaa faa'iidayo ku jira codkaa qofka soo ururaya markuu saa dhagaa faraha u gasho codku waa fulaya oo soo ururaya waaya qofka dhegahala na wuxuu u deliishanayaa in aadaan socdo buu u deliishanayaa qof dhagala aadaankaada ma maqlayo soo maa waa dhagalaaye marka farahasaankan gacanta u gasho saa yidhi halkaa isaaga in la addimayo waqtigii joogo garanaya ilaa caqligiis kaloo qabay dhagahunbas wax ka maqlayn waaye aadaanku waa baab muhiima midda kale waa baab in badan oo ka mid ah la khaldo oo inta aadaan baxaysa waxaa badan baa akhdaa iyo qaladaad baa ku jira waay maadaama dad aan inta badan aqoonay aadaanaya wa kownu lmuadini baa sunaha muadinka ahaanshihiisa hiqatan mid lagu kalsoon yahay waa mutadawican oo yahay mid ta- iska tadawucayo aan meesha mushaar ku qaadane alle dartiis tabarucaada wa sayitan inuu yahay baa sunna mid sawt dheer wa xasano sawta inuu yahay sunna mid cod macaan codna dheer wa calaa murtaficina inuu ka adimo meel saraysa meel kore inuu fuulo wa biqurbi lmasjidi masaajidka agtiisa ah inuu ka aadaano wa an yajmaca bayna kulli takbiiratayni laba takbiirood oo kastaba inuu ku kulmiyo binafasin hal neef goosasho ayaa fiican saasaa fiican oo maxay tahay taasna maalan takbiiraadka hore allahu akbar allahu akbar yuusan dhihdhihine labadiiba isku hal mar ha dhaho isku hal istaag iyo hal neef goosasho allahu akbar allahu akbar intaa israaci tan labaad oo ku xigtana labada kalena israaci waa lagu barayaa maanta mu-aadiniin badan baa joogta si fiicanna loo fiirsado waaye iyo mu-aadiniinta kalena hala sii gaarsiiyo ila waa baab dhan oo cilmiya taasina wataa marka sidaas inuu la yimaado ayaa fiican nidaamkaas baa loo maraa aadaanka sida sunnaha wey qof lagu kalsoon yahay cadlu shahaadaah waktiga lagu aamini karo markuu addimo la dhihi karo waa sax baa adinka loo diraya qof iska hadeer meelahaas ka soo kacay oo misna addimayo masaajidka soo galayo si kale ah oo aan warbahayn lama fiicna ayb toddoba sano qofkii addimay isagoo iska ajar gurubsanayo aan cidna wax kaga qaadanayn waxaaba loo qoraa baa lagu leeyahay baraa'atu min annaar aadaanka bilaal markii la maray ee barayay waa cod dheera markaa nebigu wuxuu yidhi hala baro ninkaan aadaanka codku meel dheer inuu gaaraa la rabo ana cod macaanidana nebigaa labaatan nin wax ku dhow yidhi imtixaan baa ka qaado waa aadaana markaasaa abi maxduura ninka hadda lahayn baa ugu cod macaanaaday saa kaasaa aadaanka la baro waa la yidhi ninkaa aadaanka la baro ninkaan muadin ha laga dhigo macnaha waaya meel saraa la fuulaya minaarad iyo de- sagxadda kore iyo meeshay doonto ha noqoto haddaan wax kale lahayn albaabka istaago ama darishadda ha furto aqimka ma aha aqimka meel kale la aadi maayo waa aadaanka masaajidkan meel u dhow ha ahaato haddaa aadaantay masaajidka in laga baxo maaha ilaa cududaar maaha mar haddaa aadaantay masaajidka in laga baxo maaha masaajidka waa in lagu jiro dadkii adaaba u yeero salaada u kaale yiri hadda haddaa kasii dhaqaaqday war idina imaad anna waa tegay maya iyadaa iskeenas ma haboono waaye labadii takbiiroodba hal neef goostay hal cod weeyaan kuwa kale laakiin xabad xabad baa loo dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah xabad xabad baa loo dhahaya kuwa kale aaqimka mayaa isaga waa hal mar baa la xidhiirinaya laba laba kelimo tan u dambaysaa keligeed noqonaysa laa ilaaha ila allah taasaa keligeed waxaa ku xigoo yana habboon wayaftaxu waa kordhigaa arraa raada oo fii qowlihi ku jidha allaahu akbar allaahu akbar tanaa kuugu horeysa malaha qofkan horey waa arag waxa weeyaan de kitaabkan waa kitaab afdheer weeye kitaabka cilmi badan waxay dhahan waa afdheeri ama wadaadkii xoogaa cilmi badan leh waa wadaad af dheer bay ku leeyahay afdka af dheeri kalo saasa maahe waa cilmi badan yahay uga jeedaa waa maxay midaani raada hala kordhigoo leeyahay raada waa ra'dee dhowr raacood baa ku jire waa raada hore xaggee ku jidhaa akbarta hore allaahu akbar allaahu akbaru wayusakinu waa reebayaa fi thaaniyati midda labaad akbarta kale teeda allaahu akbar allaahu akbar tan kalan waa reeb sidaas sheikhaana ku tegey iyo rag kale baase laga xoog badan yahay waxaa xoog badan sidii hore oo in raada la godaah allaahu akbar allaahu akbar taadii hore waa ku dheganaanaysa taasaa xoog badan culimmada iyo jumhuurtu qabaan middan waxay leeyihiin kordhigani xaggee ka yimid waa xarakatu naqli maadaama allahu hamsadaas kordhigeeda aan lagu dhawaaqayn kordhigii baa horey loo rara ilaa mubtadayi khabar allahu akbar khabarkii ba khabarna in la godow ahaa marka xarakadan kordhiga aan saarnay waxay ku leeyihin waa xarakatu naqli deedna haddee waaba laga daayo waxaa leeyahay sidii caadiga ahayd mubtadaya khabr loogu dhawaaqo allahu akbar allahu akbar wa qowlu alaa salluu fii rixaalikum ayaa iyana fiicanoo sunno ah in la yidhaahdo waa goorma fii rixaalikum ama fi lbuyuuti laba jeer hala dhaho goormaa la dhahayaa fi leylati hameenka almumdirati ee mumdirada ee hameenka roobku da-ayaa aw daati riixi hameenka dabaysha u saaxiibka ah aw idulmati hameenka mugdiga u saaxiibka ah goormaana la dhahayaa bacdal aadaani aadaanka ka bacdi aadaankaoo dhan markaa dhammaysid oo xataa xaya cala salaad iyo xaya cala alfalaaxa soo tiri waxaa dhahdaa warukaas alaa salluu fii rixaalikum war guryihiina ku tukada ha soo teginina guryihiina ku tukada dabayl daran baa jidhe qabow daran baa jire roob badan baa jira meeshiina ku tukada ogeysiiskaasaa ka dabageys waaya waagii karoonaha iyo waxaas xanuunadii khatarka ilaahay raray ilahay baa keena ilahay baa la raray bini aadamka tabartooda la tusay wuu jiray baa masaajidkii markaas waddankan joogna masaajidadii laga aadaanay baasay leeyihin alaa sallu fii rixaalikum guryihiina ku tukada ayb ama waxaa la dhahayaa awil xayacalatayn bacda xayacalataynka aadaanka o dhan intuu dhammaaday baa horta fiican laakiin adoo yihi xaya cala salaa xaya cala alfalaax dabadeed haddaa halkaas ku daba xidhidna waa lagu ogolyahay oo alaa salluu fii rixaalikum ama fii buyuutikum halkaa gelisid waaya masaladaasna sidaas buu inoo ku sheegay haddii hadda xilliga roobka daran daaya xataa ay maalin tahay hameen shardi maaha waa la mid laakiin dabaysha daran iyada oo hameenkaa wey sidaas baa loola imaanaya mugdiga iska caada ee gudcurkaada hadda habeenkii markaan dayax jirin jiro kale kaa maaha oo dayax ilaa ma jiro dayax ma soo bixina mugdiga masaajidka loo sii socdo taa la dhihi maayo waxaa laga hadlayaa kan kale weeyaan mugdi kale oo khataroo yimid weeye ayb wayusanu laadaanu aadaan baa la suneeyey lisubxi baa loo suneeyey marratayni laba kol ama laba jir aadaanka saas weeyaan subux laba aadaan buu leeyahy labada aadaan baa iyana sunnaa in lala yimaado mid waagu markuu beryey ah iyo mid kasii horeeya macnaha weeyaan qofku inuu inuu ku daro aadaanka xaya calaa khayri اlcamal waa bidca xaya calaa khayr اlcamal shiicooyinka iyo kuwaan ka maqlay waayo dhex dadka ku daraya ma haboono aadaankiiba ka akhribaya laba aadaan oo subxu leeyahy hadduu doono hal mu-adin masaajidku hal ahaado mid waa waagu intuusan beryin midna waa intuu beryey haddiise mid lagu kaaftoomayo waa inuu noqdo kan markuu aadaanku waagu beryey ah wa yuhawibu fiihimaa labada aadaanba tahwiibka waa la imaanaya tahwiibka haddaan soo sheegna waa asalaatu khayru min annowm dadku hadda ma la yimaadaan labada aadaanba asalaatu khayru min annowm waa in lala yimaado waay aadaanka horaa leh baa laga yan kuwa ku dhahan ama ma midka dambaa leh aysan dee meeshay waaadinka ay ka maqli jireen keliya ka maqleenoo waxay u qabaan masaajidka ay waaga ka maqli jireen inuu sidaa yahay masaajidkaas ma ahe kitaabka baa la raacayaa ayb intaa kabacdi wuxuu yidhi wayusanu اlaadaanu lisubxi maratayni wayuhawibu fiiba wa tarku raddi salaami salaamta radinteeda ka tegiddeeda sunaa isagoo aadaanka ku jira la salaamay assalaamu calaykum baa la yidhi haddou aadaan ku jiro haddou aqim ka ku jiro waa isku mid waxba u jawaabi maayo maxaa yeelay cibaadada ku jira in lagu dhexadlo ma ma habboona markuu aadaan ka dhameeyo hadduu doono hau jawaab wa tarkulmashi baa sunna sunnaa fiihi socod la-aantiis socodka in laga tago fiihi dhexdiisa aadaanka iyo aqimkaba dee qofkii aadaanayo socsoconaya ama isagoo aqimayo iska socsoconaya labadaa in la iska daaya habboon hadduu hadda dhacdana waa u gudaysaa laakiin waa laga fiican yahay waan yaquula inuu yidhaahdo ayaa sunnaa maxay asaamicu qofkii aadaanka maqlayey midla maa yaquulu lmuadinu muadinku wuxuu yidhi oo kale ayuu dhahaya markii muadinku yidhi ka daba dheh waa ibnu xajar kuwa ka rimliguna wuxuu leey haddaad la xiriirso iskumar a dhahdaan aad isla akriyaysaan dhima leh waay aramli sidaasoo kale same wuxuu yidhi oo kale ayaadna dhahaysaa xataa qof hadduu yahay junub ah iyo dee qur-aan maahe wuu ajiibaya aadaanka qofkii qur-aanka akrinayay iyo kii dikriga ku jiray iyo kii dawaafayay iyo kii cilmiga ku mashquulsanaayo kii xamaamka yaa kuwaasoo dhan waa leeyihiin ayib laakiin nin dha- qof dhagalo aan waxba maqlayn ama xaaje gudasho ku jiro suuluhi ku jira iyago hadli mayaan iyo qof magaranaysaa khadiibkii dhegeysanaya iyo midla maa yaquulu muadinu iyo walmuqiimu muadinka iyo muqiimku waxay leeyihiin oo kale kelimad kastay ka daba dhahayaan qofkii saa sameeyana jannadou galaa dembigiisaa la dhaafaa ilaa fii xaycalatayhi mooyaane xaycalatayhi labada xaycalatayn labadaas iyagio kale kada- ka daba dhihi mayo iyo alaa salluu fii rixaalikum iyo ee kuwaa muxuu samaynayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa kuwaas adin iyo aqimatay doonto ha noqotee laa xawla waxeelada nooma ahan macsiyadaan ka leexano walaa quwata awoodna maysan ahanin waxa nalo ku yeeraya aan ugu tagno oo ilaa billaahi ilaahay mooyaane salaada qof kas kama imaan kara ilahay baa keeni kara iyo cibaadadoo dhan laa xawla walaa quwata ila billah yira wayakuunu dalika wuxuu noqonayaa arbacan mise wayukariru ba yiri wayakuunu buu kana qorayaa wayukariru dalika arrinkaa wuu celcelinayaa arbacan afar jeer fi laadaani aadaanka bicadadi lxaycalatayni xaycalataynka tiradooda ayuu dhahayaa xaya ala salaa xaya ala salaa soo laba ma tan kalena xaya alfalaas oo sidoo kale ma intoo saas dee afar jeer bu isaguna laa xawla walaa quwatidi laga rabaa labana aqimkii baa laga rabaa ilaa iyada waa xaya cala asalaat xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwata ila billaah waa inuu yidhahdo laba jeer ayib waa ilaahay buu tafwiid maxdiga u samaynaya salaada iyo falaaxa iyo liibaanta noola ku yeeray awood malihan ilaahay baan isku dhiibin waxau kaloo wailaa fi tahwiibi tahwiibka mooyaane asalaatu khayru min anom iyada iyada ka soo reeb fayaquulu wuxuu odhanahayaa markiiba uu yidhaahdo asalaatu khayru min anom dadku waxay dhahayaan sadaqta wa barirta wa barartana waa la yidhi lakordhiga raada waay sadaqta run baa sheegtay wa barirta waana baarinimo samaysay qaarna waxay dhahan culimada sadaqa rasuulillahi ha yidhahdo qofka wailaa fii kelimatay liqaamati aqimidda labadeeda kelimo mooyaane qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa labada jeer muxuu dhahayaa aqaamaha allahu wa adaamahaa ilaahay ha oogo ha hagaajiyo ha toosiyo ha daa'imiyo wa adaamaha wajacalanii min saalixi ahlihaa ha ku daro sanadku waa daciif oo ku soo arooray waaye ama waa waadaamaha maa daamat الsamaawaatu wاlard wayusanu waxaa la suneeyey an yaqdaca inuu gooyo alqiraa'ata wax uu akrinayo lilijaabati ajiibidda darteed wax kastoo akrinayo si uu aadaanka u ajiibo ha joojiya waxa uu akrinayo jooji deedna aadaanka ajiib iyo aqimka sida habban ama habboon waa sidaa weeye allahu akbar taasina wata sidaasuu u joojinaya dikrigii iyo ducadii iyo waxaasoo dhan wa an yujiiba waa inuu qofku ajiibo bacda aljimaaci iyo wاlkhalaa'i bacda alkhalaa'i iyo wsalaati bacda salaati maa lam yadul ilfaslu fasalku haddousan dheeraan qofkii jimaac ku jiray ama salaad ku jiray amba xamaam ku jiray ee suuligii ku jiray baan leeyahay khalaa la yidhaha se xamaamku waa gaar waa miskasbiga kululeysa waa kala duwan yihiin waxa weeyaan markay ka soo baxaan haddaan fasalku dheerayn ha ka daba yihaahdeen adinkii dhaafay markii dhowto maqlayeen ilaa hadda meeshan kuma dhex dhihi karaan iyagana saasaa samaynayaan haddii fasalku dheeraado laakiin adin yaan mar hore ah waxba ka daba tegi mayaan iyaguna saasay la imaanayaan markaa kabacdi bay ka daba jawaabayaan waxaa soo haray was- watusannu waxaa la sunneeyey asalaatu iyo wasalaamu salli iyo salaam cala annabiyi nebi moxamed dushiisa sala allahu calayhi wasalam waay muadinka iyo kii aqimay iyo kii maqlayay kullu bacdahu bacda alaadaan inay la yimaadaan ayaa loo suneeyey iyaguna waa sidaa waa dadkii o dhan wey muadin iyo kii aqimayay iyo kuwii maqlayba uma yaquulu wuxuu odhanahayaa qofkii isaga ahaa allaahuma allahayow rabba haadihi اdacwati taama rabba haadihi yaa rabba haadihi tan rabbigeedayo tee hadda adacwati ah attaamata ee dhammaystirtiran dacwado yeeridee aadaankan laftiis yeeriddan taamka ah oo maxay taamkaata naqsi bay ka nabad gashay wasalaati alqaa'imati salaadan dhowaatay macnaha qaruba satuqaamu qariiban salaadan goor dhow loo kacayo rabbigeediiow aati ilaahayow sii muxamadan nebi muxamed alwasiilata ilaah wasiilo sii manzila fi ljanna wey kamaa fii khabari muslim waa meel jannada ku taal wey ilaah wasiiladaa sii wاlfadiilata fadiilana ilaahu sii iska cadfubay wabcadu ilaahu nabiga soo saar maqaaman u soo saaro maxmuudan la mahadi waa maqaamu shafaacati اlcudma fii fasli اlqada ummadda meesha lagu kala saaraya oo kuwii hore kuwii dambe a mahadinaya aladii kii uu soo saaro wacadtahu waa u yaboohday wxoogaa la diidan yahay wabcadu maqaaman maqaamkaasu maxmuudan aladii maqaamkaasu in la yihaahdo oo nacti laga dhigo waa la diidan yahay waa laga cajib badanya bedel in laga dhigaa ka fiican aladii kii u saar wacatahu aadu yaboohday almaqaam almaxmuud waay waa meesha cajibta badan wey nabigu wuxuu yihi qofkii aadaanka ta maqlo kadaba yidhaahdo igu saliya calayh salatu salaam salligaa horta toban jeer ba ilahay isaga u naxariisanaya ilaahayna wasiile ii weydiiya waa meel jannada ku taalo laa tanbagii ila licabdi min cibaad illaahi hal addoono addoommada ilaahay ka mida keliya bay munaasabto wa arjuu an akuuna ana hu waxaan rajeynayaa inaan isagaas ahay addoonka meeshaas waa xaqiiqa isagaa leh nebigu alayh salaa slam faman sa'ala allah liya lwasiila qofkii wasiiladaas ii weydiiyey ilaahay xallat lahu shafaaca shafaacada isna u waajibaysa markaas saasaa la sameeya nabigu waaba leeyahay laakiin innagaaba hadde uu weydiintaa isagoo meesha leh waa loo siina weydiinaya innagaana dan kusii gaarino shafaacada isku helina marka ducada akhrino sharafta nabigaa la caddaynaya iyo mansiladiis waadducaau ducaa ayaa la suneeyey caqibahu aadaanka dabadiisa iyo wa beynahu aadaanka iyo wa baynaliqaamata aqimka dhexdooda markii la adiba ducayso misna adinka iyo aqimka oo dhan dhexdooda ducayso iyaduna waa sidaas ilaaba laga aqimayo laga dhammaynayo iskaba wad ducada waa meel la is aqbalaya iskaba wad iskaba wad iskaba wad ducada waa cajo badanta waay waa duca waxaa la yidhi laa yuraddu lama lama radiyo salu llaha alcaafiya ilahay caafiya weydiisa markaas waalaadaanu aadaanka ayaa afdalu ka fadli badan min alimaamati imaamnimada imaamnimo iyo aadaankee fadli badan aadaanka aadaanka oo macal iqaamati hadduu aqimku la socdo hee iyadaa ka fadli badan imaamnimada haddii aadaanka ay tahay keliya iyo imaamnimadana waa sidaasoo inan rag baa qaba wayusanu waxaa la suneeyey aljamcu beynahumaa labadaba in la jamciyo qofkii ehel o ah hana aadaano hana adimo hana hana tujiyo imaam ha noqdo wixii o dhan isagaa isku haya hawshii meeshoo dhan iyo masaajkii waaye nahyiga laleeyahay waa soo arooray imaamku yousan muadin noqona lam yahbut ma sugnaanin intaa adintid oo aqimtid baad tujinaysaa imaamkiinat sax weeyaan ayib wa shardu lmuqiimi qofka muqiimkaa shardigiisu muadinkuna waa la mide alislaamu wey iyo wtamyiizu ma qora islaamnimo iyo tamyiiz weeyaan alislaam watamyiiz sidaa weeyaan wayustaxabu waxaa la suneeyey an takuuna aliqaamatu aqimiddu inay tahay fii gayri mowdici ilaadaani aadaanka meeshii laga aadaanay meelaan ahayn meel kalea laga adimay meel kalea laga aqimaya wa bisawtin inay ahaataba habboon sawd oo akfadba ka hooseyn badan min alaadaani aadaanka sawd ka hooseeya aadaanka aadaanka waa dheeraa tan xoogaa si ka hooseysa waa codka laga dhigaya waliltifaatu baayana sunaa fi lxaycalati xataa aqimkii laftiisa iltifaat xaggii iyo xaggii in la fiiriyo xaya cala asalaah xaya cala alfalaax waay awal baan ba aadaanka kusoo raacinaba masaakinoo laba maadin leeya iska fiicanta intii loo baahan yahay in laga dhigo qofka adimay baa la rabaa inuu aqimo waman adana fahuwa yuqiim fain adana jamaacatu jamaaca hadday aadaanaan jamaaco dhan baa aadaamay masaajid ka ballaartay wey nina masaajidkaas dadka dhankaa ka maqashay baa layihi midna xagga midna agga midna xagga ka maqashay karafoonadani waxaan lama haysanay waa la aadaanay jamaaca aadaantay ilaa shan masaajiday isku markaa adimaysana waa mase afar bay ahayn ugu yaraan shan qiyaasti waa la arkay jamaacadaas hadday aadaanaan fa yuqiimu raatibu inta aadaantay waxaa ka aqimaya muadinka raatibka ahaa ayib uma alawelu kan hore iyo kan horeynta ku soo raaca haddaan uusan mid raatiba lahayn ama kulligood waa wada raatib joogto ah falawelu baa aqimaya kii ugu hore aadaamay ama kii ugu horeeyey wey uma yuqracu waa loo qori tuurayaa in adanuu macan isku mar hadday aadaaneen isku mar bay adimeen aqimkiina waa ku doodeen isku isku quuri waa isku oo lagu kala bixi waay dee waxaad isku mar bay adinteen wax lagu kala rajaxa ma lehe ninkaas waa loo qori tuurayaa kee qori tuur kusoo baxa aqimaaya aadaanka haddaan si kale lagu helen baa nabi yiri ilaa in dadka loo qori tuura maa qofkas qori tuur baa lagu adimi laha qof kasta sidoo de hadday dadku ogyihiin waxa ku jira macnaha khayr iyo wanaag si kale haddii lagu helayn ilaa qori tuur mooyaane qori tuurkaasaa lagu kala saari laha waliqaamatu aqimidda waktigeedu binadari ilimaami imaamka eegidiisu ahaaday marka la aqimayo laiska aqimayo imaamku waa inuu yihahdo aqim aadaankana muadinkaa taas imaamku shaqo kuma leh muadinkaa iska leh saasaa loo maamulaya waliqaamatu binadar اlimaam imaamka nadarkiisa wey waktiga adinka horena muadinkaa iska leh marka aadaanka waxyaala badan oo khaladaada soo gala oo kitaabku hadda baraarujinayo dadka uga digayo hal mid haddiiba laga sheego xaya cala salaa haddii la dhaho waa khalad salaa salaa haddaan la gaarin haada salaa asalaa waa naar wey ya oo waxaa ay ka dhigaan xaya cala salaax iyo xaya cala salaa iyana waa kaalin arta u kaale wey lama rabo waaye akbaar iyo waxaan bacdan alifta lagu taagaya iyana waa qalad khatar weyn baa weliba ka timaado waxa weeye intaasoo meelood oo laga qaldoba hadda sharaxa casharkeena laftiisa sharaxa hoose iyo xaashiyada iyo kuu sheegaya waaya ashhadu an laa ilaaha il ilaaha oo alif lagu sii taaga lama rabo dad alif kusii taagayaan baarki maalin dhowti iyadoo jumcayaasha xatay u adimayaan qaarkood waa khalad an laa ilaaha ashhadu an laa ilaah an laa ilaha in la dhaho maaha an oo nuunta la muujiyo maaha an la isku qabto an laa ilaaha ila allah marka aklaaq almuadiniin buu leeyahay meelaha ay khaldaan oo dhan baa la soo urursha qaladaadku geli karaa kuwa khatar macnahooda keenaya weliba ku jira khayr khatara ada loo daalacda la iska ilaasho allah naga badbaasho allah na toosiyo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab